marka caawa waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa caawa inaan la wadaagno wixii aan soo qabannay aan waxaana soo saarno war saxaafadeed war saxaafadeedkuna waxaanu aqrin doona wasiirka warfaafinta laakiin waxaan rabaa fursadda aanu ka faa'iidaysanayo inaan shacabka soomaaliyeed aan la wadaago waxaa kaloo jirta iyagana sidoo kale hay-adaha amniga ee maalmahan ka shaqaynayeen in dad loo xiray ay dad u xiran yihiin oo xooga xog aan hayno marka ilaaduu ilaah yiraahdo xogtan mar dhow aan la sheergalayn doonaa waan idin soo gudbin doonaa hadduu ilaah yiraahdo waxaan